Magaalada Garowe ayaa lagu qabtay munaasabad lagu dhagax dhigayo mashruuca biyo saarka oo dhismihiisa iska kaashanayaan maamulka iyo bulshada ku nool degmada Garowe. Munaasabadda dhagax dhigga mashruuca biyo saarka Garowe ayaa waxaa ka qayb galay wasiirro, xildhibaano, mas'uuliyiin ka tirsan dowladda hoose ee Garowe iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ku nool degmada. Duqa caasimadda Garowe Cabdiqaadir Maxamed Maxamuud Geedi ayaa sheegay in mashruucan biyo saarka ah Garowe uu ahmiyad weyn u leeyahay bulshada degmada.
inay caasimaddu noqoto meel laga helo wax kastoo wanaaga oo magaalada hadda nagu jirto oo ogtiin wadooyinkii hadda shaariqa iyo waddada la yidhaahdo bulsho labadaa magac dadka ula baxay laakiin waddooyinka magacyada caadiga ama labadaa waddo sababta loo samayn waayo waxaa ugu horreya waxay ahayd inayan lahayn biyasaarki waxaana keenay in dib loo dhigo haddii aan laga saarin magaalada biyaha waddadu waa go'aysa waxaana goynaya biyaha sidaa darteed ayaa waxaan hormarinay in marka hore la bilaabo in magaalada biyaha laga saaro kadibna lagu xijo waddooyinka ogaada waddadan waa waddadii kow labaad markii laba markii la sheegayo ee xagga calaamadaha laakiin waxaa inoo dhiman shan waddo oo kale oo kulligood sidaa usii dhici doona kullina ma ka soo saari doono magaalada biyaha waa looto looto lootada koowaad lootada labaad lootada saddexaad intaa waxaa sidaa loo yeelayaa in magaalada ay noqoto magaalo nadiif ah hadda middan ugu horreysa koowaad oo hadda biyaha laga saarayo waa midda ugu culayska badan laakiin kuwa kale waxaan rabnay markaan tan aan bilowno waa in meel fiican noo marsi inaan kuwa kalena dhaqaale u raadsanno si aynu mid walba usii bilowno xagga usii marino waxaan rabnay inaan dadaal badan ku bixinno waxa waxaa keenay isku xirnaanteenna iyo dadaalkeenna wasiirka wasaaradda howlaha guud gaadiidka iyo guriyeynta maamulka Puntland mudane faarax cawad jaamac ayaa bogaadiyey mashruucan waxa uuna bulshada Garowe ugu baaqay inay ka qayb qaataan dhismaha
waxaa noo farxad ah inaanu maanta dhagax dhigno Een, dhagax dhigii ugu horreeyey ee biyasaarka magaalada garoowe waa arrin qaali ah waa arrin aad iyo aad qiimaheedu uu- aan la qiimayn karin oo culus yahay runtii sidii la hore loo sheegay waa waa farxad weyn oo ma- la sugaayey waa arrin ku dayasho badan mudan waxaan hubaa buundadaas iyo waddadaas hadda laga sameeyey halkaas een, magaalada iyo mashruuca kan hadda aynu dhagax dhigayno waxay noqonayaan wax soomaaliya ku cusub dhammaantood dowladda kacankaeda burburtay kasi- wixii ka dambeeyey lama dhisin mashruuc- masa- mashaariicdaas oo kale lama dhisin marka farxad bay noo tahay magaalada garowna farxad bay u tahay puntlandna farxad bay u tahay in mashruucani uu hirgalo mashruuca biyo saarka degmada Garowe ayaa waxaa baahi badan u qaba bulshada ku nool Garowe taasi oo door muhiim ah ka qaadanaya horumarinta adeeg bixinta biyaha magaaladaasi